habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo jimcaha bisha oktoobarna waa sagaal sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban efemyada geeska afrika telefoonnada iyo bogga internetka v o a somali com barnaamijka caawana waxaa idinla socotinaya anigu ah maxamed cabdi iyo cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah hay-adaha gargaarka oo codsaday lacag soddon milyan oo dollar ah oo looga hortegaya waxyeelada roobka el nino oo la sheegay inuu dhowaan ka di'i doono soomaaliya
beertana waxay ku waraabtaa xareed ilaahay cirka ah taaga keenay yaan ku waraabnaa salinka hadda aan ku jirnona waa beer cabsina waxaa laga qabaa biyo saa'id eh iyo duufaano iyo waxaas aa cabsi laga qabaa ayadana un kolba un ilaahay wuxuu noo keenay waa alxamdulilah shukri
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii xiisaha laha ee faaqidaadda toddobaadkii weliba qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
hay-adaha samafalka caalamiga iyo kuwa maxalliga ee ka howlgada gudaha soomaaliya ayaa codsaday dhaqaale gaaraya ilaa iyo soddon milyan oo dollarka maraykanka ugu diyaargaroobaan waxyeelo laga cabsi qabo inay ka timaado roobka el nino oo la filayo inuu ka da'o koonfurta iyo bartamaha soomaaliya inta u dhexaysa bishan oktoobar ilaa iyo bisha diseembar hay-adaha ayaa sheegay in daadka ka dhasha roobka el nino ay dhici karto inuu saameeyo lix boqol oo kun oo qof oo ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayna dhici karto inay ka dhashaan cudurro cuntayari iyo nafaqadaro peter d calerk oo ah iskuduwaha qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha biniaadanimada ee soomaaliya ayaa sheegay in gurmadka ugu horeeya la gaarsiin doono dadka ku nool deegaanada u fudud daadku inuu ku fataho isagoo ku booriyey waxgaradka shacabka ku nool deegaanada u dhowdhow webiga inay xoojiyaan carada ay ku moosaan daafaha webiyada jubba iyo shabeelle roobka elnino oo horay uga daayay soomaaliya intii u dhexaysay ilaa iyo ayaa saameeyey sagaal boqol oo kun oo qof oo dad ah xagga sidoo kalena kii ka daa intii u dhexaysay labadii kun iyo lixdii ilaa labada kun iyo toddobadii uu saameeyey afar boqol iyo afartan kun oo qof halka sanadkana laga cabsi qabo inuu saameyn doono ilaa iyo lix boqol oo kun oo qof oo ku nool koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
waa hay-adaha udooda xuquuqda wariyayaasha waa hay-addan idhaahda dhegeystayaal udooda xuquuqda wariyayaasha ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano c b j ayaa warbixin ay qortay qiimeyn ku samaysay meelaha dunida wariyayaasha lagu dilo islamarkaasna kuwii dilka geystay bulshadada dhexdeeda ay ku jiraan oo wax maxkamada lasoo taagin tan iyo markii ay c b j bilowday diiwaangelinta wariyayaasha la dilo iyo meelaha lagu dilo sanadkii laba kun iyo sideedii ciraaq ayaanan iyadu marnaba noqonin waddanka ugu liita halka soomaaliya ay kaalinta koowaad ka gashay waddamada ugu badan ee wariyayaasha lagu dilo ugu yaraan hal wariye ama ka badan ayaa lagu dilaa sanadkiiba iyadoo dowladda soomaaliyana ay caddaysay inaanay awood u lahayn amaba aysan doonaynin inay baarto dilalkaasi afar iyo toban waddanoo warbixintan lagu qiimeeyey ayay soomaaliya ka noqotay waddanka ugu liita ee wariyayaasha lagu dilo islamarkaasina kuwii dilay aan wax xukuna ama maxkamada lasoo taagin afar iyo tobankaas dalna waxaa ka mid ah soomaaliya ciraaq suuriya philibiins koonfurta suudan srilanka iyo afghanistan maamulka madaxweyne barack obama ayaa joojiyey dadaaladii hore u tababari jiray jabhadaha dagaalka kula jira xukuumadda madaxweyne bashaar al asad ee dalka syriya taasuu beddelkii ku bedelay inuu qalabaynayo kooxaha ay soo xaqiijiyaan hogaamiyaasha jabhadaha mucaaradka ee dalkaasi bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaaniga ee maraykanka ayaa lagu sheegay in kooxaha markaasi la socon doono islamarkaana maraykanku uu ka caawin doono taageerada dhanka cirkaa si ula dagaalamaan ururka daacish maraykanka ayaa horay qorshaha tababarka jabadahaasi u qoondeeyey shan boqol oo milyan oo dollar balse haddan loo jeedin doono habkan cusub ee u maraykanka u dhaqangelin doono xogayaha gaashaandhigga maraykanka ash carter oo london ku sugan ayaa sheegay inuusan ku faraxsanayn dadaaladii hore ee kharashaadka lagu bixiyey balse rajo weyn ka qaba in hanaankan cusub uu noqon doono mid najaxa
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington hay-adaha gargaarka caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ayaa codsanaya lacag dhan soddon milyan oo dollar oo wax lagaga qabto u diyaargarowga ka hortagga waxyeelo ka timaada roobabka elnino iyo fatahaado ka yimaada webiga jubay webiyada jubbay iyo shabeelle qayladhaantan ayaa maalin ka dambeysay markii hay-aduhu ay ka digeen in dad tiradoodu ay u dhexayso shan boqoloo kun ilaa iyo sagaal boqoloo kun ay saamayn karaan daadadka iyo webiyada fatahayaa haddaba walaaca ay qabaan beeralayda gobolka hiiraan waxaa warbixinta nooga soo diray waryaheenna xuseen xasan dhaqane cabsida la qabo ayaa waxa ay tahay in robabku ay ka dhashaan fatahaado macay maxamed dacar waxa ay beeryar ku leedahay tuulo u dhow magaalada baladweyne waxay ka warantay cabsida ay qabto xilli beereedkan haa beerteyda waa qudaar webigayna saaran tahaybo waana yaanyo iyo babaay iyo wax unsaasoo kasii dheereen waxyaroo masige masige ah waxaa soo baxday warar sheegaya in sanadkan roobab dabaylo wata ay imaanayaan oo dadka webiyada shabeelle iyo jubba u dhow looga digaya marka akhbaartaas maku soo gaartay qaab sidee ay kugu soo gaartay walaaca a ka qabtidne akhbaartaasito dadka ay ko iska dhex wadale annaga aan ka maqalnay wax noo sheegoo kalentoo degtiintaasna sii ma jirta ina maanta roobka da-aya oo duufaan iyo dabeelo xawlile ay la socdaan saasaa anaguna loogu warbixiyey marka walaac waa ka qabnaa ilaahay anaga qabto kolley webigana beerahayna webiga saaran yihiin inanka maato baxna waa ku qasbana haddii waxaas la sheego meelaha buuraa geesaha oo webiga ka dheer inaan ka tagno waa ku dadaaleynaa waa ka muuqataa xilli sanadeed inas tahay roob inaan sugayno kuleel badan iyo hawada un roob roob ka muuqdo waxaasaan dareemoynaa cali cilmi gura dacar waxa uu beer xareedda lagu tabco uu ku leeyahay tuulo hiiraan waxa uu ku jiraa diyaargarowga xilliga sanadka inkastoo uu la qaybsanayo walaaca ay qabaan dadka ku nool deegaanada u dhow webiga shabeelle beertana waxay ku waraabtaa xareed ilaahay cirka aftaaga keenay yaan ku waraabnaa sanadka hadda aan ku jirnana waa deer xoogoo cabsina waxaa laga qabaa biyo saa'id e iyo duufaano iyo waxaas cabsi laga qabaa ayadana un kolba un ilaahay wuxuu noo keenay waa alxamdulilah shukri beertane qeybna cagafaan ku falay qeybna cagaftii waa u tabarway qarash la'aan beerteeda waa afartan tacab markii ay tahay labaatan tacab waxaan ku dhigaa masigo iyo digir iyo waxaasaan ku dhigaa marka xilliyada deyrtoo kale oo waqtiga hadda aan ku jirno cirka waxaan ka dareemaynaa inay kaliil badan jirto oo hogan badan ay cirku saaran tahay sanadihii u dambeeyey dadku waxay ka cabanayeen inay jirto abaar iyo roobabku aada u yar marka sanadan ka waran maxaa la filan karaa sanadan kolba waa run sidai hadda cilmisaaniska nagu soo gaaray ama raadayaasha aan ka maqlayno sanadihii hore waxaa iska jiray biyo la-aanaa iska jiray iyo roobyari ayaa iska jirtay annaga marka waa dadka beeraaleyda oo xareedda ku waraabaan nahay dadka webigahaasta manayn marka hadda sanadkan kaliisha deerta oo na saaran sida hadda raadiyaashaan ka maqloo hayno amaba qaabkaas noola ogyahay inay dabeelo iyo biyo saa'id e saasaa hadda aad nala moodaa abuukar daa'uud guure waa guddoomiyaha siddeed iyo toban tuulo oo ku yaalla waqooyiga baladweyne waxa uu sheegay inay cabsi ka qabaan haddii robabka dabaylaha wata ee lasii saadaaliyay ay ku dhuftaan inay baabi'iyaan dalagyo u badan qudaar deyrtan waxaa la rajaynayaa haddii ilaahay yidhahdo roobab waaweyn oo dabaylo iyo duufaano iyo waxyaalo wato tuulooyinkaas oo laga cabsi qabo inay fatahaad bixiyaan oo dabeelahaas ay waxa yacni ay ka yimaadiin waxaa ka mid eh oon aniga aan guddoomiyaha aan siddeed iyo tobanka tuulo aan u ahay sida yacni qooqan oo kale dheryow oo kale baslaw oo kale meesha la yidhaahdo ee haddii ilahay kuu ronya lafoole garaash shaniile leebow helekelyo hoodley intaas oo webiga ku teedsan marka maadaama ay waxyaalahaas jiraan tabcii dhigayaan nimankaas waxaa waye webiga ku teedsan basashay dhigaan yaanyaday dhigaan waxay dhigaan barbaroonigay dhigaan ansalaataday dhigaan waxay dhigaan haddii ilahay kuu roon yahay waxay dhigaan misige iyo geley qaaraa dhiga wixiina waxaa laga yaabaa waxaas hadday kacaan marka inay haddii ilahay kuu roon waxyaalo ay gaarsiiyaan marka anaga hadda kama maqlin hay-adaha kama maqlin laakiin hay-adaha eh, waxaan ka maqalnay sida eh, idaacooyinka oo kaleeto v o a oo kale aan ka maqalnay arrinkaas maadaama uu jiro in yani cabsidaas la qabo in diyaargalow la sameeyo marka oo yani howlahaas meelihii fatahaadda biyaha ay kasoo baxayeen iyo waxyaalahaas yani loosii sameeyo yani meelo eh, biyo xireen la sameeyo waa arrinkaas arrin sahlan ma aha waa dadka waa dad yani ku nool ee u walba tabacaan tabacaas haddii yani ay duufaantaas ay wax ay geersiiso dadkaas waa khasaaro weyn oo soo gaaraysa inta badan xilliga dayrta dadka degan agagaarka labada webi ayaa waxa ay muujiyaan cabsi ay ka qabaan in fatahaado ay sameeyaan sidii dhacday sannadii laba kun iyo toddobo oo fatahaad weyn ay ka dhacday deegaanada u dhow webiyada shabeelle iyo jubba xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
waa tahay mar kale habeen wanaagsan halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dowladda talyaaniga ayaa markii ugu horreysay qaxoonti elitariyaan oo dalkeeda soo galay u dirtay dalka sweden tallaabadan ayaa waxay qayb ka tahay qorshe dalalka midooda yurub ay ku heshiiyeen oo ay ku qaybsanayeen qaxoontiga ku sugan wadamada greega iyo talyaaniga haddaba cabdicasiis xuseen cusmaan oo v o a ka tirsan ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada milaan warbixintana ka soo diray qaxootigan eritaniyaanka ah oo ka kooban sagaal iyo toban qof oo isugu jira rag iyo haween ayaa maanta diyaarad ay ka qaaday magaalada roma ee xarunta dalka talyaaniga dadkan ayaa soo galay talyaaniga kadib markii ay safar halis badan ku soo mareen dhulka saxaraha ah iyo badda mediteraneanka ee u dhexaysa libiya iyo talyaaniga madaxa midooda yurub u qaabilsan socdaalka dimitris aframobolos ayaa sheegay in tallaabadan ay maanta gulu tahay yurub islamarkaana ay tusaale u tahay in yurub ay wax wada qabsan karto marka ay si wada jira u wada shaqayso master dimitris wuxuu sheegay in boqolaal kale oo qaxooti ah toddobaadyada soo socda loo kala diri doono dalal kale oo yurub ah oo ay ku jiraan jarmalka iyo holland midooda yurub ayaa qorshaynaya in boqol iyo lixdan kun oo qaxooti ah oo ku sugan wadamada safka hore ee greega iyo talyaaniga loo kala qaybiyo wadamada kale ee yurub dhinaca kalena dowladaha midooda yurub ayaa tallaabo ay ku doonayaan inay wax uga qabtaan qaxootiga waxay shalay isku raaceen qorshe ay ku dadejinayaan musaafurinta muhaajiriinta sida shacidarada ku jooga yurub iyo weliba samaynta ciidanka xuduudda ee midooda yurub yurub waxaay dhibaato ka haysataa qaxootiga kusoo qulqulaya oo sanadkan oo keliyana waxaa soo galay in ka badan shan boqol oo kun oo qaxooti oo ka soo cararay dagaalo iyo fakri ka jira dalalka bariga dhexe eshiya iyo weliba afrika toddobaadkan oo keliya dalkan talyaaniga waxaa soo galay in ka badan kun iyo afar boqol oo qaxooti afrikaan ah oo intooda badan ay yihiin eritariyaan kuwaas oo ay badda ka soo badbaadiyeen maraakiibta dagaalka ee midooda yurub qaxootigan afrikaanka ah ee yurub soo galay toddobaadkan waxaa ku jira soomaali waxayna dooniye ka soo raaceen dalka liibiya cabdulcasiis xuseen v o a milaan
waa tahay weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka xiisaha badnaa ayaad sugayseen ee faaqidaada toddobaadkan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinka iman doona magaalada hargeysa sanad kasta xilligan oo kale somalilan waxay u tahay marxalad kala guur oo bahda tacliintu ay u kala gudbaan marxaladaha kala duwan ee hanaanka aqoonta waxaa la shaaciyaa natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee ardayda dugsiyada sare kuwaasoo inta usoo gudubta ay isu diyaarisa tacliinta sare halka sidoo kalena ay jaamacadaha ka qalinjabiyaan kumanaan arday oo bartay takhasusi door ah waxaa taasi barbar socota tirada xarumaha tacliinta ay ugu weyntahay jaamacaddu oo sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa laantaab soomaaliga ee idaacadda v o a iyadoo taasi ka duulaysa ayay magaalada hargeysa ku qabatay kulan dadweyne oo lagaga doodayo tayada waxbarashada dhallinyarada somalilan halkaasoo ay kasoo qayb galeen in ka badan saddex boqol oo dhallinyaro ah haddaba ahmiyad intee leeg ayay leedahay tayeynta waxbarashadu se sidee ayaynu u hirgelin karnaa marxalad nooceeya ayay maraysaa tayada waxbarashada somalilan oo qodobada aynu ku faaqidi doonno kulankan dadweyne waxaana doodo intay socoto su-aalo kala duwan weydiin doona aqoonyahanka dooda xubno ka mid a ardayda iyo weliba aqoon-yahanka madasha ku sugan dabcan sidii aynu haddaba ka hadlaynay islamarkaana khudbadihii iyo weliba kelmadihii kala duwanaa ee goobtan laga jeediyey aynu ku falanqaynaynay waxa aynu kaga hadalnay islamarkaana aynu ku qaadaadhignay ahmiyadda ay leedahay tayada waxbarashada dhallinyarada somalilan taas oo mas-uuliyiin kala duwan ay ka hadashay falanqayntan amaba qaybtan aynu hadda soo galnay oo aynu kaga hadli doono isla mawduucaasi dabcan waxaa muddada aynu joogno falanqayn doona haddaan ugu horreynba aan iskiin baro islamarkaana aan goobta iyada idinku sheego haddaan ka soo bilaabo dhinaca midigtayda waxaa geestaasi midig ugu xiga jaamac muuse jaamac oo ah guddoomiyaha hargeysa cultural center amaba xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa dr jaamac muuse jaamac dabcan waxaa ku xiga xuseen cabdilaahi maxamed gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda armaas ee somalilan dhinaca bidix haddaan iskiinbaro iyadana waxaa fadhida amaba iga xigtaa marwe sacdiya muuse axmed oo aad ku garanaysaan hay-adda banha dabcan sidoo kalena ka mid a boodhka amaba guddida sare ee jaamacadda magaalada hargeysa waxaa geesta bidix ugu xiga islamarkaana goobtaas shay noo fadhiya ismaaciil cali faarax oo ah guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka murudijeex gaar ahaan qaybta bariga ismaaciil haddaan idiin sharaxo marka laga yimaado guddoomiyenimadiisa qaybtaasi bariga waxa uu ka soo shaqaynayay tacliinta iyo weliba waxbarashada muddo ku siman hadda konton sannadood ayuu ka soo shaqaynaya ismaaciil waa mid ka mida khubarada dhinaca waxbarashada ee somalilan amaba hantida dhinaca waxbarashada ee somalilan haysto ugu horreynba haddii aan galno falanqaynteenna amaba doodeennan su-aasha ugu horreysa maxay tahay ahmiyadda ay leedahay tayada waxbarashada ee dhallinyaradu xuseen cabdilaahi baanu dhiibaya ahmiyadda ay leedahay haddaynu sharaxi karno say muhiim u tahay inaynu helno waxbarasho taya leh waad mahadsantahay cabdulxakiim bahda v o a oo kolley caawa iyabarow iyo cabdulxakiim iyo barkad ay nagala joogaan mawduuca ay soo xusheenna runtii waan ugu mahad celinayaa in badan baa saxaafaddu ay ka hadashaa siyaasadda iyo qarax meel ka dhacay iyo dagaal ka dhacay iyo kana dhacay maanta inaynu ka wada hadlayno tayada tacliinta waa qodob runtii iyadana ay tahay in laydinku mahad celiyo aniga iyo runtii banalka intiisa kaleba daayarta iyo aqoonta sida kolley mawduuciinnu labada u xambaarsanaa haddaan dul istaago daayartu waa ummadii awoodda ay leedahay ee hadday hagaagtana waddankaasi uu hagaago haddii ay hagaagi weydana waddankaasi uu jar ka dhaco qodobka labaadeed ku xidheenna waa aqoonta aqoontuna waa nuurkii daayartaasi ay ka dhigan lahayd ilays halka ay mugdiga ay kaga soo baxdo hadday labadaas ishelaan oo ilays iyo daayar xooggani ay isqabtaan markaasaa imanaysaa markaa inay aqoontu wax tarto ummadna ay anfici karto waxna soo saari karto way aad baad umahadsan tahay dabcan isla su-aashaas ayaan wareejin doonaa marwe sacdiya ayaanu dhiibi doonaa aad baan ugu faraxsanahay intiina soo dhallinyara iyo inay ka soo qayb gashaan waxay tusaysaa ahmiyadda ay leedahay qodobkaynu ka wada hadlayno oo ah tayada waxbarashada waayo haddaynaan waxbarasho haysan tayo kama inaan hadalin horta marka hore waxbarashaynu haysanaa intay doontoba ha la ekaatee marka sidaynu u tayaynaa baynu isula nimi caawa waxbarashadu waa warshad soo saarta bini aadanka oo loogu talagalay inay waxhagaan oo loogu talagalay inay noqdaan kuwii iyagu halkaa laga bilaabo mas-uuliyadda qaadi lahaa waxbarashadu ma aha inaad intaad soo marto jaamacadun ka baxdo deetana iska fadhiisato ama shaqo yar hesho mar alla marka aad waxbarasho ka soo baxdo mas-uuliyad waxaa ku saaran maamulkii dalka daba ilaa daca ama hay ama hahayn adigu laakiin halkaad ka soo geli lahayd baa lagaa rabaa habkaad u geli lahayd baa lagaa rabaa sidaynu haddaba u samaynaa qofka aynu doonayno inuu yimaado oo ina hogaamiyo waayo hogaamintu maaha inaad madaxweyne qura noqotay meel kasta oo mas-uuliyad loo hayaa waa hogaani ta u yaree ugu hoosaysa haddii lagu dhabo hogaan baad haysaa meel baad haysaa gacanta waynu usoo noqon doonaa caqabadaha iyo halkaynu uga socon doono marwe sacdiya aad baan ugu mahadnaqayaa dabcan waxbarashada aynu soo tilmaanay haddaba haddaba ma haysanaa mid tayada iyo weliba ahmiyadda hadda lasoo tilmaamay leh waxaanu dhiibi doonaa ismaaciil horta haddii aan ka hadlo in waxbarashada somalilan waxay soo bilaabantay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii halkay ka soo bilaabantay cid walba waa la garanaya waxay ka soo bilaabantay geed hoostii oo dhulka la fadhiisto waxaa laga yaabaa hargeysadaa aynu u jeedno inaanay toban iskuul ka furayn meel kalena hadalkeeda badda waxaa laga yaabaa booramo kaliya laascaanood iyo waa laga yaabaa in magaranaysaa dhowr iskuul ka furaayeen waayo mushkiladdu iyada aad umay gaadhin wixii dalka magaranaysaa ka dhacayay aad umay gaadhin laakiin intii ay saamaysay dagaalkii dalka ka dhacay waxa weeye halkaasaa laga soo bilaabay waxaa ku xigay maadaama geed laga soo bilaabay tayadiisa qofna loo sheegi maayo uu garanaya dadku qaxoonti buu ka soo noqday training teacher muu jirin macallimiintii tababarnayd waxna way ka dhoofeen oo qaxoontiyaal iyo waxbay raaceen waxna way ka gaboobeen oo muddana way maqnaayeen laakiin intii soo noqotay dadaal bay sameeyeen dhir hoostii bay ka bilaabeen markii dambena qasacadii caananiidada haddiiba dee maaragtay waa la keeni jiray qasacadaha waa la heli jiray ama dhulkaaba la fadhiisan jiray waad ogtay laysu sheegi maayo kuwaalitigeedu siday ahayd way hadda siduu yahay marka tusaalahaan oo kale maanta haye maanta horta waa boodo dheer baad igu samaysay cabdixakiinow labaatan sannaadkii soo boojiisay maanta dee waxay maraysaa dadkii geedka sidaa u fadhiyey maanta waxay marayaan kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo labaatan iskuul baa dhisan oo noocyada hoose dhexe sare private public kala ah shan iyo labaatan jaamacadood baa dhisan anigu waxaan doonayay inaan geedkaa markaan kasoo bao broses caynkaas usoo maro laakiin maadaama aad i weydiisay caynkaa maalintaa maanta waxa ku xiga kun iyo laba boqol iyo sagaal iyo labaatan dugsi haye oo marxaladaha kala duwan ayaa dhisan aad baad mahadsan tahay waynu usoo noqon doonaa een, eh, ahmiyadda iyo faa'iidada kala duwan ay yeelanayso Een, hase yeeshee isla su-aashaasi haddaan usii wareejiyo een, doctor jaamac muuse jaamac Een, doctor een, dabcan ma haysanaa midda tayada noocaas ah ee imika somalilan bismi illahi raxmaan raxiim marka la eego halka aynu taagnayn markii dalkan lasoo galay iyo xaaladdiisu ay ahayd iyo halkaynu maanta marayno inaynu idhahno alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wax qiimo leh oo eh, ilaahay loogu mahad noqo oo intii uu shaqaysay loo ah, maxaan ku raday niyoodo wanaag ayaynu taaganay marka meel wanaagsan baynu maraynaa Ah, laakiin marka la eego sababta loo ah, loo qabanqaabiyey shirkan oo ah xaaladda maanta ma aha inagoo keliya adduunyadao dhan baa ka hadlayso le halkee baynu uga dhaqaaqnaa waxbarasho taya leh isma marbardhigi karayno dunida oo dunida ma marbardhigi karayno heerka laga doonaya laakiin waxay idin qiyaastaan tayada la doonayaa maanta ee lala rabo iskuullada somalilan inay soo saaraan si ay jaamacadaha u yimaadaan caruur u diyaara inay heerkii jaamacadaad bilaabaan Een, xaaladda iminka lagu jiro marka loo eego xaaladda dhaqaale marka loo eego xaaladda ah, nololeed way adag tahay runtii xaalad adag baa ah, haysata waxaan idin siinayaa oo keliya ah, shan lix figar si aynu isu fahanno oo aynu u wada hadli karno Ah, macallimiinta maanta dugsiyadeenna ka dhigtaa ah, fiidkii waxay soo gaadhay statistical boggii oo wasaaradda waxbarashadu soo saartay oo information aad iyo aad u qiimo badan runtii ku jiro waxaan idinku marti qaadayaa inay idin akhridaan oo isagoo p d f buu ku jira websiteyada Ah, waa kii sanadkii hore macallimiinta dugsiyadeena hoose ka dhigtaa boqolkiiba toddoba iyo soddon dhibic sideed ayaa haysta qualification oo macnaha haysta shahaadaday wax ku dhigaan waad qiyaasi karaysaan gaabka u dhexeeya macallinka aynu u baahannahay inuu soo saaro ardaygaaynu u baahanay talabaadan cabdixakiin ku gudbinayaa deedna waan ku soo celin doonaaye waxa weeyaan dugsiyada sare ah, weli way kasii darantay xaaladdu laakiin buugga halka buugga tegis buugga ah waxaa ku soo hagaaga lix iyo tobankii ardaybaa ee aynu haysano hal bug baa kusoo hagaaga labadii kun adduunyada way ballantay waxay tiri waa inay carruurta oo dhammi tagtaa iskuullada waa lagu guuldaraystay gaar ahaan dalal fara badan oo oo ah dalalka soo koraya baa ku guuldaraystay waxaa la isweydiinayaa maxaa waa sababtaa sababta adduunyadu dhan maanta uga doodayso sideebaa markaa laynoo barbardhigi karaa carruuraha kale ee adduunyada ee aynu dee macallinkooda iyo kursigooda iyo sagaashan ardaybaa xaqul wada fadhiya oo doonaya wax wada bartaan marka xaaladdaa laynama barbardhigi karo haddiise laynoo eego halkaynu ka soo dhaqaaqnay haddii la eego somalilan tallaabaday soo qaaday alxamdulilahi rabbi alcaalamiin baynu taaganahay way aad baad mahadsan tahay Een, xuseen cabdulaahi baynu dhiibayaa markaynu eegayno ahmiyadda ay leedahay in ay hanaanka aynu soo tilmaanay ay kusoo barbaaraan isla markaana ay jaamacadda kusoo gaadhaan ma yihiin arday u diyaarsan inay waxbarashadii dugsiyada sare markay ka yimaadeen ay tacliinta sare u gudbaan Een, somalilan markaaynu barbar dhigayno caalamka sida dhaktarka iga horreeyey iyo ismaaciil lubato macallinka weyniba ay sheegeen somalilan dhankeeda haddii la eegana alxamdulilah standarka caalamiga haddaynu ka eegnana waa rabbilcaalamiinta Een, ardayda jaamacaadka timaada ee iskuulaadka ka timaada boqolkiiba labaatan ayaan odhan karaa haddii sax si saxa loo qiimayn lahaa ayaa u qalmi lahaa inay jaamacadaha fadhiistaan inta kale waxaa lagu celin lahaa programs lagu soo dhisayo oo ama access la yidhaahdo ama foundation courses la yidhaahdo tayadooda kor loogu soo qaadayo marka somalilan tirada u soo baxda sanadkii imaka aynu hadda ku jirnay een, nambarkii ugu badnaa bay ahayn dugsiyada sare ardayda ka soo baxday sagaal kun iyo jarjar bay ahaayeen intii dheerayd runtii ma xasuusto sagaal kun iyo jarjarka boqolkiiba labaatan ama shan iyo labaatan ayaa haddii si saxa loo qiimeeyo u qalmaya inay jaamacadaha waddanka galaan way aad baad mahadsantahay Ee, intaana sacdiye u dhiibin ismaaciil baan toos ugu tegi doonaa diyaarsanaanta ardaydu inay usoo diyaarsanaadaan een, jaamacadaha oo tirada intaa laga- marka la leeyahay boqolkiiba labaatan waa wax aada u kooban Een, eh, maxaa keenay in ay heerkaasi gaadho bismillahi raxmaan raxiim horta marka ay ardadu ka soo baxdo foonfoorka dugsiyada sare marka ka soo baxaan ay jaamacadda u gudbayaan marka hore imtixaan baanu samayn imtixaankaas waxaanu mustawihiisa ku ku aanu ku sinnaa imtixaanada laga galo masalan jabaan oo kale kanada oo kale maraykanka oo kale ayaanu ku salaynaa noocyada aynkaas imtixaankaas waxaanu u qaadnaa si aad iyo aad ay u adag tahay inkastoo alaabtan casriga ee imika aynu isticmaalayne inagama wareerisay taas qudheedu dhibaatadeeda ay hayso haddana waxaanu qaadnaa yani vigilation adag ayaanu samaynay imtixaanka sixitaankayaguna waa adagi haddana dee annagu uma eegno in boqolkiiba labaatan meesha ay galaane annagu grade baanu wax ku bixinnaa laakiin jaamacadiyo public iyo private bale iyagu gradekaa uma eegaan maanta way fadhiyaan jaamacadii wayla fadhiyaan waayo maxay iyo wayla fadhiyaan kooxda iyadii oo kuwii kale waygana dhegeysanayaan wayna daawanayaan waxaad moodaa jaamacadii inay yaro noqdeen ganacsi oo loo eegi maayo ardaygii muxuu helay muxuu helay wuxuunbaa la odhanaya meeshu ma buuxda ayuunbaa la odhanaya taa waxaan odhan lahaa ha loo eego ma garanaysaa yacni inanku percentageka uu ku baas garanayo imtixaanka ha lagu qaato si ay quality education wanaagsan inoogu soo baxo ee yaan la odhanuun ma buuxa war kursiga hore misaa fasalkii dhiman waa shan iyo siddeetan imisaa dhiman taasi waxa weeye qualitigii waxbarashada way xirmaysa way aad baad mahadsan tahay waxaanu dhiibi doonaa xuseen cabdilaahi oo jaamacadaha inagala jooga Een, sacdiye waan usoo noqonayaa si uu, een, qodobkaasi ismaaciil uu ka shanqariyo uu inoogu iftiimiyo Een, waa mahadsan yihiin saaxiibka ismaaciil ama macallinku Een, mid horta waa inaynu fahanaa jaamacaadku ama brevet ha ahaadaan ama public ha ahaadaan qarankaa iskale cidda ay soo saaraysana qarankan ay u soo baxayaan wasaaradda i- waxbarashada iyo jaamacaad inay kala socdaan maaha horta waa inay iyagu wada socdaan wasaaradda waxbarashadana waa inay u degan tahay siyaasad cad oo laga doonayo marka la furanayo jaamacad standardka la rabo inay gaadho waa standard nooceeya regulation waa inay ka leedahay ilaa hadda somalilan shan iyo labaatankaa sano ee aynu jirnay lama samaynin een, higher education act ama siyaasaddii lagu maamuli lahaa tacliinta sare hadday jaamacad qalad samayso wixii lagu sixi lahaa meesha ma yaallo hadday wanaag samaysana wixii lagu abaalmarin lahaa ma yaallo iyaduna meesha marka waxaa qurux badan number one horta waa inay eh, wasaaradda waxbarashadu eh, iyo higher education commissionku ay dhammaystiraan higher education actiga ama siyaasadda lagu maamuli lahaa tacliinta sare si loo dejiyo standardka aynu rabno waa standard nooceeya qayb walba aynu dejinayno waa qodobka labaad ismaaciil ma qabo eh, qaabka u dhigay ee ah jaamacaadku inay ganacsi yihiin jaamacaadku sida somalilan yagleel ay ugu wada dhisantay ayay iyaga laftooduna yagleelidu ku dhismeen hase yeeshee waxay u baahan yihiin iyaga iyo wasaaradda waxbarashadu inaanay kala soconeen waxay u baahan yihiin inay wada socdaan oo waxa maxaa inaga qaldan in la isweydiiyo oo halkay wax ka qaldan yihiin wax laga soxo qodob kalena meesha way jirta halka uu ka hadlayay ismaaciil eh, tirada imisaa fadhiya Een, jaamacaadka waxaa loo baahan yahay siyaabo badan in iyaga laftooda wasaaraddu ama dowladdu ay uga qayb qaadato siday u tayoobi lahaayeen maxaa qayb ka ah waxaa qayb ka ah oo ay ugu horeynaysa iyaga laftooda tuition fee arday laga qaado jaamacadi kumana socon karto horumarna kuma gaadhi karto way aad buu mahadsan yahay xuseen Een, sacdiyaan u dhiibi doonaa horta marka loo eego ardayga soo baxaya aan isweydiine muxuu ku soo baxaya af caynkee ardaydaas soo baxdaa waxay ku soo baxdaa afka ingiriisiga soo maha jaamacadaha inta badan qaarna carabi baaba lagu baxaa macalinka dhiga ingiriisigaasu siduu u yaqaanaa ingiriisiga ardaygaa luuqadda ingiriis wax loogu soo dhigay maxaa lagu soo baray luuqad intee le ardaydu jaamacadda markay ka soo ardaydu markay sekandariga ka baxdo haba kaga shaqeeya imtixaankooda ingiriisiga ma ku hadli karaan waxyaabaha keenaya tayadarada waxaa ka mida af soomaaligu wuxuu ahaa inay dugsiyada hoose ugu atleast afarta ugu hooseysa ay ardaydu soomaali ku dhigto because afkaagu wuxuu kuu dhisaa af afka kale inaad barato hadhow ilmo yaroo iminka yimi baa la doonaya in sanka laga geliyo in yaroo ingiriisi oo maanta o dhan uu ku wereero soomaaligii ma inaan soo barin horta taas waa dhibaatada ugu horeysa ee anigu aan u arko in iskuulladeena haysato afkan aynu doonayno inuu medium of instruction inoo ahaado oo ah afka ingiriisiga laaba uma lihin dad aqoon gaara usoo bartay oo runtii ka badan umalayn maayo wax la foole ka dambeeya oo cid wax bartaa afka ingiriiska lagu bartaa inuu jiro marka horta dhibaatada ugu badan ee ardayda haysata iyagoo xitaa wixii garanaya inay qofku uu intuu ku soo hor fadhiisto wuxuu doonayo kuu sheego ayaaba ku adag iskuullada bay-adooda ayaa iina mid kale ah ardaydu iskuulladaa la dhisay waa runtaa boqolaal markaa nimi kursiga waxa lagu fadhiyay daasad yar geed hoostii baa la wada joogay maanta iskuullaa la dhigtaa laakiin iskuullada ardaydu ka soo baxdaa siday u egyihiin iskuullada dowladda markaad tagto waad soo yaxyaxaysa mid halkan jaban wax wada burbursan arday soo jabinaya daaqadiisii oo aan garanayn meeshan adaa wax ku baranayo oo leh horta dhowro iyadoon la soo nadiifinayn wixii waxaad moodaa somehow ku ardayga in loo diro iskuulka kursiguu soo fadhiiso marka waxyaaba badan baynuu baahanay inaynu isla eegno oo tayayno oo kurikalamku ka mid yahay luuqadaha lagu hadlayaa ka mid yihiin ee, ardaygu siduu doo- la doonaya in wax loo soo baraa ay la mid tahay waan ogolahay anigu jaamacadu waa run iyaguba yabyabay ku bilowdeen waa run laakiin iyaga qudhoodu ma sina jaamacado aada u sarreeyo oo wanaagsan oo tayo leh iyo jaamacado meherada noqdayna way jiraan way aad baad mahadsan tahay dabcan markaynu qodobada aynu ka doodayna aynu eegno een, tusaale ahaan oo kale ardaydu markay dugsiyadii sare ka soo baxaan ee tacliinta sare soo dhammeeyaan ee aanay u gudbin een, ee, waxbarashadii amaba tacliintii sare ee jaamacaddii oo kale een, inta badan aalaaba waxaa la tilmaamaa inay ku adkaato fakaltiga amaba qaybtay qaadanayaan oo cid kala talisa aanay helin ama cid u tilmaanta aanay helin doorashada ay dooranayaan qaybta ay geliyaan waxa laga yaabaa qayb ka mid aynu ku fiicnaado qayb ka mid aynu ku fiicnaan ama aanu xiisaynin En maanay taasi muuqanin en, ahmiyadda en, la talinta iyo weliba si wixii tayada lahaayeen u baahnay inaynu helno jaac mase jaac maadsanid waa run jihayntu waa wax qayb ugu we- uta ugu weyn laakiin qofka geysan karaa waxa weeyaan aad baan ugu raacsanahay ismaaciil markuu ku adkaysanayo roolka macalinka Ee, tallaabadaa waxa qaadi karayaa halka ugu adaga ah ka gudubka markay dadka san- sanadka afraad dhalinyaradu ka gudbayso carruurtay ka gudbayso in halkaa la geliyo berigii hore shaqo qarantu jirtay shaqo qarantu macnahay lahayd waxay ahayd ardayga in loo diyaariyo maskixiyan marka hore qarannimada inuu qarannimada dareemo inuu dalka wax ku darsado laakiin muhiimadday lahayd waxay ahayd inta aanu go'aansanin tallaabadii uu gudbaya ah waxa uu waxa la odhan jiray markaad weynaato maxaad rabtaa inaad samayso taasi ma dhammaata weligeedba qofku da' kastuu joogo laakiin tallaabada ugu adag waa taa qofku markuu secondariga dhammaysto waxay ahayd inuu la soo baxo oo uu xilligaa macalinkiisaa garanaye uu hagi karo oo ku hagi karo halka uu ardaygu tegayo marka roolkaa macalinkaale runtii waxaynu u baahannahay sidii aynuu xoojin lahayn macalinka tallaabadaasi runtii waa muhiim had iyo jeer waa waa laga boodaa intaan la gaadhin jaamacadda intaan iskuulka laga helin macalinka in xoog la geliyo waayo haddaad warshad dhisayso oo warshaddana mudicii aad ku tolaysay uu macalinka yahay oo macalinku uu itaal daran yahay ama ha itaal daraado lacag ahaan ama dhaqaalaha ha- ha itaal daraade tallaabada cabdixin waxaa bixin karaya runtii waxa weeyaan macalinka markaan waxaan lahaa macalinka ha la xoojiyo si ardaygu markuu soo baxay iskuulka soo baxayo isagoo jihaysan oo keliya aan shahaadadii ka gudbin isagoo jihaysan uu soo baxo way en, waynu u gudbi doonaa taa iyo weliba en, ahmiyadda ay leedahay inaynu xirfado helno amaba en, qaybo ka duwan oo iskiilisa laakiinse en, ka hor intaan qaybtaa u gudbin waxaynu gudbi doonaa dhinaca su-aalaha waxaynu samayn doonaa dhowr su-aalood baynu israacin doonaa Ee, bismi llahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamayaa baanalka iyo kasoo maqlayaasha xafladda Ee, su-aasha aan qabo horta waxaan ka socdaa ee, jaamacadda golis su-aasha aan qaba waxay tahay wasaaradda waxbarashadu ma leedahay counteral unitka waxbarashada jaacdaha la furanayo Ee, taya kale aan weydiinaya waxay tahay ma jirtaa shuruudo lagu xidho marka la furanayo jaamacad criteria markay buuxiiso ee, la furi karo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu way magacaagii magacaagii ku celi magacaygu waa siciid ismaaciil xaaji caawad waad mahadsantahay sayd way su-aalaha waynu ururin doonaa way dhinaca hablaha hablaha halkaa ka dambe ka taagay kadib بسم الله السلام عليكم دمانتين أدبان دي وضع السلام يا أنا ما قاعد وحي فرع إهلا النور وحن كتر سنة عرديدي كقن شميسي سنة كورة جامعة دارقيسة وحن دقن شري بسنس أدميسريشن سواشا ويدينا يا وحي تيقي قيبت الجامعة ذها وحن أرقنا سنة كينا لقصوا بلابة 2000 كي إلا 2015 سنة دول بوحا الله سميا جامعة لكن حالو سميوي fakadka jaamacadani dhigaysay jaamacadda dambe la bilaabayo maxaa looga dubi waayey sidaa kulliyaduhoo la kala duduwo fakad jaamicadaha dalkeenu way tiro badan yihiin laakiin weli ma arag jaamacad keliya oo dhigaysa saadaasha hawada iyo fakadyo aada u tiro badan mustali waxaan dhignaan dhammaan waxay wada diyaariyeen jaamacadaheenu business administration i c t iminka waxaana kusoo kordhay een, development iyo study ma xagga tayada
way sababtaadaan weydiinaya aad baad u mahadsantii waqtigiina qaaliga بسم الله الرحمن الرحيم ويحيى عبد السلام عديدو جامعة أرمس يونيفرسيتي كصعدة كلية مشغلين تيو قرشين تمقالوين كا لبس سؤالات بان وهي حسين أو قدوميها جامعة إذا هل سؤال بان ويدينيا إسماعيل لفتي سهل سؤال بان ويديني أن أن كو هرية قدوميها يجي حسين سؤال بان ويدينيا واحد نو شيكتي إن أرديدا دكسيدا سرك سو بحدا إيه ديار كو آه إن وحبرشو جامعة إذا قاتان أي تهي بقول كيبا لبات كجامعة هان إذنكو sideetanka kale ma qaadatan mise gebigoodaba waa isku wada tartaama waxba wada qaadata ismaaciilna su-aal baan weydiinayayo isagaa inagala jooga wasaaradda waxbarashada waxaad sheegtay inaad qaadaan imtixaanka dugsiyada sare oo la istaandara kuwa kanadiya jabaan iyo maraykanka laga galo haddii uu jiro imtixaankaasi weli maanaan arag habaa yaraatee shantii sane u dambeysay arday dugsi sare ka baxa oo imtixaan dhaca haddii imtixaankaa aan laba dhacayn muxuu qiimo ku fadhiyaa in imtixaan dugsi sare laga qaado ardayda oo uu qiimo leeyahay aad umaadsan
waayahay waxaynu samaynaynaa intaasaynu ka jawaabaynaa su-aalaha kale waynuu soo noqonaynaa su-aasha ugu horeysa waxay ku socotay wasaaradda waxbarashada waan isku raacin doonaa dabcan wasaaradda waxbarashada kuwa ku socda laba su-aalood baa ku socda labada su-aaloodba ismaaciil baan u dhiibi doonaa inankii ugu horreeyey ee siciid wuxuu weydiiyey wasaaradda waxbarashada wasaaradda waxbarashadu ma leedahay control unit se jaamacadaha la furayo shuruudo ma ku xidhaan ama ma eegtaan bal marba horta marka hore waan idin wada salaamaya dhammaantiinba magacaygu waxa weeye maxamed saalax dalmar waa wasaaradda waxbarashada inankii su-aal wanaagsan buu la weydiiyey wuxuu yidhi ma leedahay wasaaradda waxbarashadu shuruudo jaamacadaha lagu furo ama ay ku furtaan jaamacaduhu shuruudo la hordhigayo inta aanay jaamacadda furan waxa weeyaan markaan ka jawaabo oo aanan dafiraad gelin ee sida inanku waxu noo weydiiyey aan uga jawaabo waxay ahayd mid aanu mar hore diyaarinay oo aanu u diyaarinay bosishanka uu ka furanayo jaamacadda security-ga meesha ay qaadanayso ama ardaygaasuu jaamacadda dhiganaya iyo ka kaleba marka la ysku daro in la ilaaliyo ardaygaasu meesha uu wax ka baranayo xagga caafimaadkiisa macallinka waxu dhigaya tayadiisa sbaceka uu wax ku dhiganayo ma mid conjectiraba ah oo isku wada xidhan mise waa mid furan marka waxa weeyaan waynaga waanu waanu abalaygaraynay waanu gudbinay waxaanu u gudbinay golaha wakiilada iminka iyaga oo sharcigii geli lahaa oo nidaamkii dastuurka ku salayn lahaa annaga si ay naga gudubtay ayay fasax galeen qoladii baarlamaanku iminkana waanu daba joognaa muddo yarka bay fasaxeen
way aad baad umahadsan tahay su-aal kalaa jirtay oo aan raacin doono tag sow maaha geelada maxay ardaydu u dhici waayeen ardaydeena bismillahi raxmaan raxiim waxa weeye afar grade ayay wasaaradda waxbarashadu bixisaa afar bay bixisaa a b c d a markaynu eegno dhibcaheedu waa afar bidu waa saddex siidu waa laba dhiiduna waa wan oo marka la doonayo magaranaysaa inaanu soo saarno ardaygaasi ee buu helay bii buu helay sii buu helay dhii buu helay duruufo jira awgeed waxa weeye waxaa la yidhi doqonta usho agtiisa ku dhufo hadduu garan waayo isaga huwi ayaa la yidhi waa la yska garanayaa garadhada meesha ku yaal qiimahay kala leeyihin doqonna loo sheegi maayo laakiin duruufo dalka ka jira awgeed iyo howlo aad iminka dee aanan anigu iminka idiin sheegayn laakiin wasaaradda u qarsoon ayaanu sidaa u samaynay laakiin mustaqbal dhow la dhacaya
waayahay aad u mahadsan yahay laba su-aaloodoo kalaa jiray waxaan isku raacin doonaa xuseen cabdilaahi su-aasha hore waxay ahayd maxaa loo waayey faculties kala duwan oo kuwii hore u yaallo sanad kasta lagu soo celceliyaa su-aasha labaadna waxay ahayd maadaama boqolkiiba labaatan ay u diyaarsan yihiin inay geli karayaan jaamacad boqolkiiba siddeetanka kale maad qaadataan maxaad ka yeesha waad mahadsan tahay cabdulxakiim ifraax baan ku horeynayaa oo ardaydii jaamacadda hargeysa ka baxday ahayd su-aashaasi aad bay usoo noqnoqotaa waxaanay tahay jaamacaadka tirada badan ee inagu soo biiraya iyo haddana kulliyaadka isku midka ay bixinayaan jaamacaadku inay tiro bataan cebi kuma jirto laakiin in la tayayaa koowa waxay ahayd marka uu qof soo dalbado jaamacad cusub inuu la yimaado cidda siisa ogolaanshaha waa wasaaradda waxbarashada khaasatan xafiiska tacliinta sare ayuu soo maraa higher education commissionka waxay ahayd marka ugu horreysay ee qofkaasi uu yimaado ee uu soo gudbisto codsigiisa uu jaamacad ku doonayo inuu furto in la weydiiyo waxa uu sido ama waxa uu bixinayo kulliyaadka yihiin waxay yihiin marka uu qofkaasi la yimaado brobosalkiisa haddii kulliyaadkaasi kuwii hore ee ku jiray ama kuwii aynu horey u haysanay ay yihiin in wasaaradda waxbarashadu markaa tidhaahdo inta waan ka haysanaa waxyaabo kale oo ka duwan maxaad adigu sida dunida waxyaabo badan oo la baran karo ayaa jira sida qodobkii ifraax tilmaantee saadaasha hawada beeraha xoolaha kalluumaysiga macaadinta iyo waxa kale la halmaalaa ma aha inta keliya busineska dhammaan ay kusoo ururaan marka waxay ahayd doorka jaamacaadka cusub laftoodu ee kusoo biirayana in si caqliyana ay u fikiraan wasaaradda waxbarashada lafteeduna inay jiha u kala samayso oo hadday dhammaan intii hore business ahaayeen ta dambe ee timaadana ay business waddo inaan laga yeelin in la yidhaahdo kuwaasi way buuxaan meel kale la imo brobosalkeeda ama eh, barnaamijyadeeda oon u baahannahay taa markaa weli waxaan ifraaxay ku riixayaa wasaaradda waxbarashada dhankeeda oon leeyahay jaamacad cusub markay timaado iyaan loo diidin laakiin ha la yidhaahdo wax cusub oon waddankan hore uga jirin maxaad soo kordhinaysaa su-aasha labaad yaxya cabdisalaan waa su-aal aada u muhiima sida ismaaciil uu tilmaamay macalin dhubato iskuulaadka ardayda ka soo baxa afar darajo ayay u qaybsamaan waa a b c d iskuulaadka markay ka soo baxaan inta badan haddaynu soo qaadanay standardka caalamiga jaamacadda admas waxay qaadataa a ilaa c boqolkaaba intay doonaan hagaga jiraan waad mahadsantaha
waayahay dad badan baa taagaya waxaan siin doonaa dhowr qof ninkaa buugga taagaya بسم الله الرحمن الرحيم آه، magacaygu waa xuseen daahir nuur waxaan ka socdaa jaamacadda new generation university college ee magaalada hargeysa waxaana ardayda seniorka waxaana dhigtaa maadada culumta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah laba su-aalood baan u kacay oon doonaya inaan id weydiiyo su-aasha koowaad waxaan weydiinayaa oo dee ku hadlaya magacii jaamacadaha master xuseen idinka laftiinu ma isku daydeen ile mas-uuliyad baa idinka saarin arday idiin yimaaduun maaha oo arday deedna foonfoorkiisi aan waxba dhaaban uu ka soo baxo meeshii arday taya leh in la helo oo aqoonta aad soo siinaysaan beritol idinkana idiin noqoto wax faa'iido leh isaga laftiisana aan khiyaamayna faa'iido u noqota aad baa wasantahay dhinacanaa siinayaa su-aal labaad بسم الله الرحمن الرحيم kasoo qaybgalayaashu aad bay u mahadsan yihiin anigu waxaan waxaa la yidhi nin walba meeshii bugtaa isagay balbashaa waxa igubaya oo aad ii gubaya fakal aan lagaba hadlin oo aan cidi soo hadal qaadin oo aan la odhan waxaa la yidhahdaa waa macallinkii berri waa barofesoorkii berri waa dhakhtarkii berri weli miyaad maqasheen suxubbigii berri iyadoo la leeyahay weli lama maqal sas baa laga qabaa jaamacaduhu weliba sas bay ka qabaan dhowr jaamacadood oo weliba qaarkood fadhiyaan baanu kala hadalna in fakalkaasi la xoojiyo een maxay ahayday waad aragteen suxubiyiinta waddanka joogta profession kastaaba wuu dhismay dhakhaatiirta waad aragteen horumar bay sameeyeen dhinac walba horumar baa laga sameeyey laakiin fakalka journalismku waa ka ugu liita mihnadaha waddanka jira markaad aragtaan wargeysyada waxay qorayaan waad aragteen websaydyadu waxay qorayaan waad aragteen social media waxaa lagaga hadlaya waad aragteen waay looga damqan waaye waayahay waad mahadsan tahay bismillaah waxaan ka socdaa jaamacadda armas mulkhayr axmed ismaaciil baa magacayga la yidhahdaa architector anaa bambalaanin baan ahay departmentkayga architector anaa bambalaanin su-aashaan weydiinaya qayb jaam waxay tahay een, ar- markaad dooranaysaan ma aha inaa arday keliya laga hadlo markaad dooranaysaan macallimiinta tayadooda ma eegtaan mise waxaad ku qaadataan waa master waa degree aad baan u mahadsan tahay بسم الله الرحمن الرحيم إن marka hore السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa maxamed jaamac miigaag anigu owladeedii ilaa masterteeda ja- magaalada hargeysa ku dhammaystay marka la doonayo in tayada waxbarashada laga hadlo waxaa la doonayaa ardayga berri toole dhallinyarta berridooda wuxuu noqonayo in lagu go-aan qaato maanta manhajka waxbarashada tusaale ahaan ilaa soddon dal oo dibadda ah manhajkooda hargeysa iyo dalka gudihiisa lagu bartaa marka marka hadhow beelaha goobaha laisku yimaado qof wuxuu u doodaa ruushka qof wuxuu u doodaa waayo xataa tusaalayaasha la siinaya waa tusaale ah ibnu sabataaniya iyo iyo waxaynaan beri hore aynaan dee aan dalkeena ahayn manhajkeenna ama waxbarashadeenna kuma jirto taariikhda somalilan haddii la doonayo in deegaanka la ilaaliyo haddii la doonayo in in horumar la sameeyo dhallinyarta la dhiirigeliyo waa in maanta lagu qoraa si labaatan sano kadib ardayda soo baxdaa ay u yaqaanaan somalilan waxay tahay dari- waxay soo martay hareer kaldabi soo martay waanan u mahad celinayaa v o eda iyo inta miiska fadhiidaba way waad mahadsan tahay Een, jawaabahaynu gelaynaa way bateen waan isku ururinayaa jawaabaha een, su-aalahan isku ururinaya si jawaabuhu ay u koobnaadaan Een, waxay ku kala socdaan jaamacadaha iyo weliba een, wasaaradda waxbarashada een, jaamacadda harmaasa uu xuseen joogo saacadihi laftarkeedu yaana idin dhuuman een, jaamacadda hargeysa boordhka ka mid tahay amaba guddida sare ka mid tahay qayb bay qaadan doontaa waayo ismaaciil baan ku horreysiin doonaa islamarkaana su-aalahan isugu horreyn doonaa manhajkeena ma ku jirtaa taarikhda somalilan inta laga sheekeynayo ilbaxnimadii mudsabataaniya iyo wixii ka horreeyey بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين على امر الدنيا والدين marka ugu horreysaba su-aashaa qofkii weydiiyey aad baan uga xuma yacni dadka ha moodin dadkan wax qoraya waa khubaradii was- yacni aqoon-yahankii somalilan xaaladeenna iyo waxaynu ku dhaqaaqnay somalilan markaynu soo goosannay waxaynu u soo goosannay ma aha un inaynu iskaga dhex noolaanno taariikhdeeda iyo juquraafigeeda iyo iyo khariidadaheeda iyo xuduudaheeda mid waliba waa qoran yihiin haddii aad doonaysa inay jaamacadda laguma qorante meel hoosa laga soo bilaabaantee dugsiga hoosey ku qorantay ka dhaxay ku qorantay sekandarigaa leh marka waxa weeye haddii aanay taasi jirin silibaskeennaba wax jira muu noqdeen awal shay xataa xayawaankeenna beeraheenna badaheenna in taariikhdeenna meelaheenna taariikhda leh mid aan manhajka ku qorrayn ma jirto aad baad mu- aad buu mahadsan ismaaciil Een, waxaynu geli doonaa dhowrka su-aalood ee een, jaamacadaha ku saabsan Een, su-aasha koowaad waxa weeyaan muhiimad ma iska saartaan inaad heshaan arday tayo leh Een, dabcan waa israacin doonaa su-aasha labaad waxa weeyaan een, kuliyadda saxaafadda amaba maxaa loo waaye saxafi een, ama iyadoo facultiga qaybta laga hadlayo iyo ta ugu dambayso iyaduna ah een, tayada macalinka ma iska eegtaan mise waxaad u eegtaan waa master waa degree iyo weliba gradeka iyo heerka markaa uu marayo dabcan sacdiyaa ka horreyn doonta xuseen waan u dhiibi doonaa su-aasha u horeysa ee ah maxaa loo furi waayey saxaafadda ani horta hargeysa university baan ah, aada ugu dhuun daloolaa kuliyad walba waxa bilaabay dadkeeda hadday finance ahayd qoladii iyo ad- administrationka qola finance administration aa bilowday saxaafadda waaweyne iminka dee dhowr baa joogee maxay iyagu bilaabi waayeen ila waa inay iyagu la yimaadaan jaamacaddu waxay u baahan yihin inay macallimiintii helaan tayadeedii la helo in qalabkeedii la helo in wixeedii la helo arrinta ah macallimiinta maxaa ku qaadatan ma imtixaan baan ka qaadnaayo qofka bini aadanka wax laga qaadaa haayo digriigaa lagu qaataa because digriigu waa waxa ugu horeeya ee caddaynaya qofkani inuu aqoontaa leeyaho dhigi karayo mar labaadka qofku dee markuu waa taqaanaa shaqada la qaato dhowr bilood baa la siiya probation period wax yar u gala marka haddii qofkii kasoo bixi waayo waa halkeeda laakiin haa cilmigaa lagu qaataa la iskama qaato
waktigu aad inoogu dhow amaba gabaabsi ku dhow een, waxaynu gudageli doonaa een, waxaynu ka soo hadalnay qaybo kala duwan hadday noqoto ardayga markuu imanayo tayada macalinkaaynu ka hadalnay waxaynu ka hadalnay jaamacadaha kala duwan ee soo kordhaya haddaba iyadooynu qaybahaasoo dhan ka duulayna iyo su-aalihii ka yimi xaggiina iyo jawaabihii la bixiyey een, sidaynu u tayan karaynaa ama aynu u kordhin karaynaa ama aynu u kobcin karaynaa tayada een, jaamacadaha ama waxbarashada guud ahaan een, jaamac muse jaamac baanu dhiibaya bismi illaahi raxmaan raxiim saddex arrimood baan sheegayaa aan isleeyahay waxbaa lagu bedeli karayaa Ee, qaranna kuma koro kumana dhismo kumana badbaado caawimo dibadda uga timaada dalkeennu boqolkiiba sideed ayuu maaliyadda sanadkii geliyaa waxbarashada haddaynu intaa kordhin karno oo waxbarashada maaliyadda sideed boqolkiiba halka adduunyada kale shan iyo labaatan iyo labaiyo labaatan inta udhaxaysa ay geliyaan haddii aynu intaa kari karno waxaan malanayaa waxa weeyaan meel muhiima oo tayada waxbarashada guud ahaan la samayn karaayo talabaad waa tuu hore loo yidhi oo dadkuna yidhahdeen halkana laga yidhi oo ah arrinka manhajka in lagu noqdo manhaj midaysan oo guud oo gunta ka soo dhisma ta saddexaad ugu- ugu dambaysiina waxa weeyaan in lagu noqdo dhaqanka arrinkaas waa arrin muhiima oo had iyo jeer laga boodo haddaad doonayso inaad ummad soo saarto waa inaad ummaddaad dalkan u dhisaysa aad soo saartaa in loo noqdo dhaqanka ahaanshaha jiritaanka ummaddan oo taariikhdu soo gelayso oo wax farbadan ay soo gelayaan aad baad mahadsan tahay Een, gabagabadaynu maraynaa erey erey baan siin doonaa een, sidaynu u tayan karaynaa saan sii waday doonaa xuseen cabdilaahi ku xigo waxaan anigu ku een, soo ururinayaa dhowr qodob oo muhiima aynu koobna weliba qodobka koobaad waa siyaasad cad oo qaranku uu ka yeesho tacliinta sare marka aynu ka hadlayno qodobka labaad waa komishanka tacliinta sare oo nala odhan lahaa dib xukuumaddu ha u eegto qaabka uu dhisan yahay iyo cidda ku jirta si loo helo qiimayn saxa jaamacaadka hore u jiray iyo kuwa cusub ee soo gelaya sidii loo kala duwi lahaa qodobka saddexaad jaamacaadku waxaa inta badan wax ku noqdaan waa research iyo publication marka ay sameeyaan miisaaniyadda dowladda oo maanta ku dhow saddex boqoloo milyan haddii one percent jaamacaadka si loo tayeeyo oo xukuumaddu ay ula xisaabtami karta iyaga laftooda haddii loogu dari lahaa waa three million qodobka ugu dambeeya waa skiilka vocationalkood muddo dhammaan jaamacaadka ardayda inooga soo baxdaa iyagoo saraakiila in waddankan haddana ay ka maqan tahay eh, farsamadii gamceed ee la heli lahaa taana in xukuumaddu culays ka saarto in iyaguna ay soo baxaan dad skill labora waad mahadsantihin aad baad mahadsan tahay een, sacdiyaan u dhiibaya iyaduna haddaynu doonayno inaynu waxbarashada tayayno waxa laga wada dhawaajiyey inay xagga hoose kasoo tayooda ayay ku wacan tahay an horta waxaan ku talin lahaa dugsiyada hoose ee dalku leeyahay ismaaciilow in soomaali lagu soo dhigo because soomaaligu ilmaha yar ma- ilmaha yar intuu waqti wuxuu kaga lumayaa ee, intuu af kale xafidayo wuxuu baran lahaa oo maskaxda u dejin lahayd oo cilmiga iyo laanwijyada iyo luuqadaaba kusoo baran lahaa af soomaaliga dabeetana way u fududaanaysaa luuqad kasta oo dambe inuu caadi u barto macallimiinta bay-adaha waa warshada qalabka lagu maamulo hadday noqoto laboratories iyo hadday noqoto librariyo ardayda in wax la baro horta inay wax akhriyaan ardayga deris unbaa loo soo dhiibaa gurigu yimaadaa wuu tuuraa waayo aad bay mahadsan tahay ismaaciil baynu kusoo gebagabayn doonaa eraya laba een, sidaynu u tayan karaynaa ah bismillaahi raxmaan raxiim wax waliba xataa koritaanka bani aadamku wuxuu ka bilaabmaa gurgurag socodka ku xiga qofku majuur noqon maayo intaa maanta alaaltiin soo gaariyo haddaanu soo marin halkaa hoose waxbarashada tayadeeduna waxay ka soo bilaabantaa primariga elementariga weliba ay ka soo bilaabaan haddaynan aqalka seeska loo adkayn dabaysha iyo cadceedda iskama xejiro iyo roobabka tayeynta waxbarashada somaliland waxay ku xidhantahay oo lagu dabiqi karaa markay salka ka soo bilaabanto salka markaan ka hadlayana waxa weeye marka aynu ka soo bilowno standard one oo aynu geyno macalinka wanaagsan ayuu dhismayaa seeskii baa dhismaya aad buu mahadsan yahay aad buu mahadsan yahay ismaaciil Een, dabcan intaasaynu kaga gudbi doonaa falanqayntii waanu mahadnaqayaa een, jaamac muse jaamac een, eh, guddoomiyaha xarunta dhaqanka ee magaalada hargeysa doctor jaamac aad baan ugu mahadnaqayaa xuseen cabdilaahi maxamuud gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda armaas iyo dabcan sacdiya muuse axmed oo ah guddoomiyaha hayadda banha islamarkaana sidoo kalena ka mid ah boorka amaba guddida sare jaamacadda magaalada hargeysa iyo ismaaciil cali faarax guddoomiyaha waxbarashada ee bariga maroodi jeex islamarkaana ah aqoon-yahan amaba khabiir kusoo dhex jiray dhinaca waxbarashada muddo konton sannadooda guud ahaanba intiina qaybihiina kala duwan ee su-aalaha iyo weliba een talada soo jeediyeen waan idiin mahadnaqayaa inaytaynu kulan ka mid labada isugayna doonno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa tahay aad iyo aad buu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya barnaamijka faqidaada toddobaadka haddana dhankaasi ciyaaraha ciyaar ka tirsan isreebka koobka adduunka ee sannada labada kun iyo siddeed iyo tobanka ayaa maanta ka dhacday magaalada aadis ababa taasoo dhex martay xulalka soomaaliya ka nije haddaba sida ciyaartaasi ku dhammaatay ayaa jamaal axmed cusmaan wuxuu ka waraystay cabdicasiis maxamed faarax oo ka mid a wafdiga soomaalida ee ciyaarahaasi ku sugan ee magaalada aadis ababa iyo sidoo kale kabtanka kooxda xulka qaranka cali xasan baabay
cayaarta horta waxay ahayd een, cayaar ka mid a isreebkii koobka adduunka ay dheelayeen qaaradda africa Een, cayaartu waxay ka dhacaysay addis ababa stadium oo ah homekeena ama gurigeena aan anaga booska muqdishodan ku cayaareynay waxayna cayaartu ahayd lugti koowaad ee, is-aragii koowaad cayaarta is-araggeeda labaadna wuxuu ka dhici doonaa niyamin major cayaartu cayaar waxay ahayd aada u fiican si nabadgelyahay ku bilaabatay si nabadgelyahana ku dhammaatay xiliga loogu talagalay Een, waxayna ku dhammaatay natiijadeedu laba gool oo ay kooxda nature ay ku badiyeen oo mid rigooro uu ahaa marka cayaarta natiijada sidaas ahayd waa gartay ee kaambiyada hore sidaan la socono waxay ku dhammaatay ee barbaro eber iyo eber ah qaybta labaad ayaa laba gool deg dega laga dhaliyey ee xulka kubadda cagta soomaaliya marka labadaas gool ee deg dega maxaa keenay ee bal sharaxaad inaga sii waxa isbedelay oo halkaasi ka dhacay waxay ahayd isbedelku Een, cayaarta qeybta koowaad soomaaliya ayaa awood fiicaneed marka maadaama ay difaac ku jireen difaac ayayna ku jireen soo laabashadii waxaa lagu tashaday kolley inaan natiijo meesha kala tagno marka laba banooni oo counter attack ah mid banooni horta counter attack naga qa- heleen way dhaliyeen midna foul ayaa waxaa lagu galay dishocta dhexdeeda dan waxaa loo dhigay penalty marka labada gool sidaasay ku yimaadeen laakiin cayaar ahaan markii la yidhaahdo golal badan anaga laftigeenu khasaarinay dhowr jeer ayaan eh, biraha dhihi karaa cayaartana aaday u fiicneed aan dhihi karaa marka aaday iyo aad waa waa xilli loogu sida sida ahayd aan u dheelinay waa tahay laakiin contract ahaan intaan ku dhaliyan waxaad ii sheegtaa dhinaca taageeranimada bal ka waran garoonka ma joogeen soomaali ee badan oo ciyaartooyda soomaaliya taageerayay marka aad fiiriso ee qaabka ay soomaalidu uga qeyb qaateen een diyaargarowgan iyo taageerada soomaalida ay u- u fidinayeen een ciyaartooydooda wallahi waxaa dhihi karaa looma kala harin Een, waxaa joogay communitygii waxaa joogay safaaraddii waxaan dhihi karaa qof dadka adsaba deganaa galabta qof ka maqnaa wuu yaraa marka taageero la yidhaahdo cabdicasiis waad mahadsan tahay ma ii dhiibi kartaa ee cali xasan babaay haa cali ee bal waxaad sharxaad inaga siisaa ciyaarta galabta ee aad la yeelateen een xulka kubadda cagta niger iyo natiijadan ma ahayd mid aad filinayseen runtii ma filinaynin in maanta guuldarana uga qabato ay sababtaa laakiin balse wax xagga alle ka horna ay ahaayeen wixii ka dhacayna kunsana ayay kaawen yihiin runtii banooni ahaan een, taageero ahaan intaba waa ka wada haysanay laakiin anagana jaaniskeena waa dhumana ayayna jaaniskooda ay helin oo ka faa'idaysteen intaas oo in keliyaba maxaas leedahay labada gool ee deg dega laydinkaga dhaliyey khaladaadka ay ku yimaadeen markaad fiiriso runtii labada gool in laga dhaliyay toban daqiiqa gudaheed ayay noga dhashteen wax nooga dhashteen waxa waaye wax noola sheega oo macalinka noo sheega ayaan aan fulin aan fuliban inkaas in- in- intaas ayay ku dhaceen waayo sababtoo ah banoni contract ayaana laga radiyey mida kalen tan kalen rigore ayay ahayd Eh, arbitr wax rigore oo ea- iska easy oo oo rigore hadda la- oo la dhihi karno ayo udhigay arbitr decisionkiisa go-aan haduu gaaro go-aanka haduu qaato waa kama laawataan waay waxaa sheegtay ee, macalinkiina wuxuu idin Ah.
sheegay ah, aydan fulinin marka macalinka wuxuu idin sheegay oo aydan fulinin maxaa ka mid ah banoni contraadaga markii lo- lombog lasoo tuuro difaacyada qaarkood labada difaac oo gadaal joogaan inay kala dhacaan ma aysan sameynin mid midaa banoni qabsada waa laga kor tuurtay orada waa laga orday goortiirna waa soo baxday intaas hadda inkas waa dadaalin laakiin de- waa wixi dhalanaya qoran waa naga dhashtay laakiin laftigiin waxaa leeyahay fursado badan baad iska khasaaraseen oo dhinaca een, ah, idin soo martay gaar ahaan qeybtii hore ee, arrimahaasi bal sharaxaad inaga sii
runtii qaybta hore waxaana soo martay saddex fursadana soo martay qaybta dambena afar fursadana soo martay runtii afarta fursad min bo- ciyaaryahanka ay heleen min boortieri ayaga is heleen laakiin ma aysan dhalan waa tahay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa kabtanka xulka qaranka soomaaliyeed cali xasan babaay waxaana sidoo kale ka sii horreeyey oo isaguna u warramayey jamaal axmed cusmaan cabdicasiis maxamed faarax oo labaduba ka hadlayey kulankii ka- ka tirsanaa isreebka koobka adduunka oo soomaaliya maanta looga badiyey magaalada adhisaba iyadoo labaiyo eber ay xulka nije uga badiyeen walilkaad naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhankaasi sugaanta iyo hees ka mid a heesaha u qaada maxamed bike
unkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye adduunkud yahay jacaylku iyo roob soo iftiimaye goyna soo cabaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa goyna soo abbaaray anigu waan u yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo mar odhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray codkaas macaanee maxamed b k ayaa ugu dambeeyey idaacaddii fiidnimo si wada jira u daadiinayeen maxamed cabdi sandheere iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure sidaas iyo nabadgelyo
markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ayo bagay haddana kama eed baxee allaatiise lagu socdaaye nasiibkan la eegay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.